assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yahuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo axadda dhanka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo saddexaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada yuhuudda oo mar kale xoog ku gala isbitaalka kamaal cadwaani magaalada beetlaaya iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saayanada yuhuudda haddabaan ku horeyno duqaymaha ciidamada cadowga yuhuudda waxay saacadi lasoo dhaafayeen maanta oo xadda ay duqaymo kala duwan ku beegsadeen goobay dad shacabbaha degan yihiin oo ku yaala deegaanada kala duwan ee khazada goodoonsan warbaahinta caalamiga ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada saayanada yuhuudda ee meelaha ay beegsadeen ay ka mid yihiin madaaris masaajid isbitaallo iyo guryo aad u fara badan waxaana ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen madrase ay ku hooyanayeen dad barakacyaal loo ku taala magaalada khaza gaaraan xaafadda daraj ee dhacda bariga magaalada ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiiday sideed ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkae dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada yuhuuddu waxay markii saddexaad muddo laba isbuuc gudaheeda ay beegsadeen madrase ay dad barakacyaala ku hooyanayeen oo ku tala xaafadda daraj ee dhacdabariga magaalada khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada diirilbalaax ee dhacda bartamaha marinka goodoonsan ee khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo u fara badan kuwaasoo iminka lagu dabiibaya qaarkooda isbitaallo ku yaala bartamaha duqeyntan ayaana waxay si gaara uga beegsadeen ciidamada yuhuudda guri magaaladaasi ku yaala oo ay dad shacabbaha degnaayeen burburka dhagaxaanta hoostiisa ayaana waxaa haatan laga baadigoobaya dadka dhaawacyada ah iyo kuwa shuhadada ah xerada nuseeraad ee dhacda bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuudduna ka geysteen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ee dadka ku sugan isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beetlaaya ee iskugu jira barakacyaasha bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ay ku amreen inay sida ugu dhaqsiimaha badan uga baxaan isbitaalka agaasimaha guud isbitaalka doctor xasaan abuusafiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ay si toosa u beegsadeen qaar ka mid a qeybahu ka koobanaya isbitaalka iyadoona halkaasi ka dhashay khasare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira doctoorka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in qeybaha la beegsaday ay ka mid yihiin qeybta daaweynta carruurta yar qeybta xadaanada iyo sidoo kale qeybta gargaarka deg dega waxaana uu intaa sii raaciyay doctoorka inay soo dumin derbiyada iyo saqafyada sare ee goobahaasi waxaana uu caddeeyey in ciidamada yuhuudda isbitaalka ku beegsadeen wax walboo gacantooda ku jira haddii ay yahan lahayd madaafiic banbooyin gantaallo iyo sidoo kale duuqiimo xagga cirka ah wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada yuhuudda tookasho ka geysteen gudaha isbitaalka iyadoona ay qaar badanoo ka mida dadkii halkaasi ku sugna ay ku waxyeeloobeen caalamka oo dhanna waa mid daamusan isagoo arkaya waxa jaraa'ima ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan isbitaalkani oo halka keliya iminka lagu dabiibo dadka dhaawacyada qabee ku sugan mandiqadaha waqooyiga ee marinka goodoonsan ee khaza abuusafiya agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beetlaayi ee waqooyiga ku yaala wuxuu sidoo kale tilmaamay in duuqiimaha ay sidoo kale sababeen in derbiyada isbitaalka ay gubtaan islamarkaana ay sababaan khasaaraad u daran iyadoona dadka barakacyaasha ah kuwa bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ay ciidamada yuhuudda u diideen in la siiyo wax ay cunaan oo ay nolosha ku ceshtaan wuxuu intaas sii raaciyey in ciidamada yuhuudda weerarkanay mar kale ku soo qaadeen isbitaalka uu si lama filaan ah ku bilowday waxaanuu ka dhawaajiyeen keliya ay ka war heleen rasaasta iyo gantalada cadowga yuhuudda dullaankan cusub ee ciidamada yuhuudday ku qaadeen gelinkii dambe ee maalintii shalay isbitaalka kamaal cadwaan ayaana wuxuu imaanayaa iyadoo in ka badan toddobaatan iyo shan maalmood uu soconayo dullaanka iyo goodoonka gardarada ay ciidamada yuhuudda ku hayaan waqooyiga marinka khaza kaasoo soo bilowday shantii bishii oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afariyo labaatanka isagoona sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda burburin ballaaran u geysteen madaarista masaajidda iyo weliba isbitaalada waxayna ciidamada yuhuudda waqooyiga ka jareen gurmadka iyo wafuuddii dhakhaatiirtii halkaasi imaani jirtay dadka reer khaza ayaana la nool iminka dhibaato tii ugu darneed ee noloshooda soo martaa xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wuxuu soobay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadi lasoo dhaafa ayaa gaaraya ilaa iyo saddex suuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan toddobaatan iyo shan ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen laba boqol iyo soddon ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhadaah iyo kuwo kaloo dhaawaci kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun laba boqol toddobaatan iyo toddoba ruux halkii ay dhawacudana maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun shan boqol iyo siddeetan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqinayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ay saar xandara u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsanee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaawamadu ku beegsadeen askarta yuhuuda ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqaymo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey guuto ka tirsan ciidamada wax iskacaabinta ayaa waxay weerar aad u xoogan ku qaadeen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo isku dayaya inay xog ku soo galaan magaalada dulkaram ee dhacda waqooyiga daanta galbeed kooxaha muqaamada ayaana waxay bartay ku leeyihin telegramka ku baahiyeen in dagaalyahanadooda ay dagaal adag la galeen ciidamada cadowga yuhuudda xilli ay doonayeen in argagax geliyaan shacabka ku nool magaalada dulkaram bayaan ay soo saareen ayaana waxay ku sheegeen in gawaadhi badan oo ay ciidamada yuhuuddu leeyihiin oo halkaasi ku sugnaa ay gantalle ku garaaceen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey iyadoona laga gobay gawaadhi badan sidoo kale guutada alkhasaam ayaa waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay baamgacmeed ku tuureen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala bartamaha xerada jabbaaliya ah sidoo kale dagaallo toosa ayaa wuxuu ka dhacay deegaanada kale ah khulafaa iyo cilmiya oo labadoodaba ku yaalla bartamaha xerada jabbaaliya ah waxaana halkaas ku fara saaray ciidamada yuhuudda ee dullaanka gardarada soo qaaday iyo sidoo kale kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta ee gumaysidiidka ah dagaaladanna uu qaatay muddo saacadaha ayaana waxaa looga itaalronaaday ciidamada cadowga yuhuudda iyadoona halkaas looga dilay askar badan kuwa kalena looga dhaawacay howlgal kaloo si aadan loo soo qorsheeyey ayaa waxay ciidamada waxiska caabinta falastiiniinta ka geysteen xerada jabbaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana weerarkaas lagu beegsaday saddex ka mid ah ciidamada cadowga yuhuudda geesiga fuliye weerarkan ayaana waxuu adeegsanayay mindi isagoona si nabadda uga soo tagay goobtaasi horeyna uga soo furtay saddexda askari hubkii ay wateen sidoo kale dagaalyanada waxiska cabintu waxay weerar ku ekeeyeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala islixrada jabaaliya ah waxaana halkaas lagu dilay laba askari iyadoona ay dhaawacmin kuwa kale ciidamada cadowga yuhuudda ayaa waxaa sidoo kale weerar aad u xoogan lagula beegsaday xerada shaabuura ee dhacda magaalada rafaax waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey jab xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababay xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa albaabka hore laga soo gala magaalada jiniin ayay ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta weerar aad u xoogan ku qaadeen waxaana halkaas lagu dilay ciidamo ka tirsan yuhuudda iyadoona kuwo kale lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhig ciidamada yuhuudda ay ku sugan yihiin oo ku yaala duleedka magaalada khaza waxaana halkaas ku sugnaa xilligeela duqaynayey askar iyo saraakiil ka tirsan cadowga yuhuudda